kasoo baxay marka iiraan markaasa igu dambaysay haddana arrimaha aan ka hadli doono waa arrimihi iiraan naandara waxaa la yidhaha ma jiraan iiraan waxa weeye waxaan uga soo kacay howlo shaqo ayaan soo aaday ilaa muqdisada dowladdii ayaa joogta howlihii shaqoona waa adigu gabagaba ayay ii taabayeen ma garata howlo adigu muxuu ahaa military ayaanu imid awgood howlihii aanu imidna adiga kulli calaa xaal labadan beri oo fooda nagu soo haysaa ayaa la gabagabaynayaa waxaan horta u tacsiyeynayaa dadka reer beledweyne oo ama culummo leh ama muxuuaha ganacsato leh oo siyaasha kala duwan loo dilay oo muxuu ahaa qabno marka laga soo bilaabo meesha la yidhaaho muxuu ahaa muxuu ahaa beledweyne meesha la yidhaaho muxuu ahaa jeenta kundisha magaalada dhexdeeda shalay oo u dambaysay daraada u dambaysay lagu dilay niman culummo ah kuwa ganacsataan ay ka horreeyeen dhallinyaradii dalkaana laheydna oo badanna ay ka horreysay tacaddigaas ka dhacay iyo gumaadkaas waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed khaas ahaan ahaaladii dadkaasu ay ka baxeen sabar iyo imaan allaha ka siiyo ayagana jannadii firdowsa allaha geliyo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan sheego aniga meeshaan howshaan u imid gabagaba weeye heer hiiraan waxaan farayaa ma aha codsi fariinna maaha baaqna maaha heer hiiraan waa dagaalamaynaa bar ayaan cayinay aan hadda laga sheegayn miidiya heer hiiraan ha ku talagaleen dagaal inaan xurayno gobolka mooryaanta ku soo duushay oo ah la diriraysa diinta islaamka culummadii laynaysa ganacsatadii laynaysa ujeeday laynaan la arag waa arrimihii yuhuud ay ku hayso falastiin weeye saas weeye adduunyadu hay maqasho dadka soomaaliyeed hadduu dalka joogo hadduu diba joogo ha dhegayso waa diin la dirir islaan la dirir weeye waa jahaadaynaa waxaan la jahaadaynaa kuwa ku jira galgaduud horta kuma jiraan oo nimanka kalaa jooga cusuna wal jamaco waa macasayi kuwa lagu soo duulay afarta degmo oo hiiraan haysta shabadaana haysta dhammaantood cagta ayaan marinaynaa waan u baaqnay inay islaamnimada muujiyaan inay ilaahay ka cabsadaan inayna ummadda dalka degan dilin ayagana aana dilin way aqbali waayeen waxa weeye waa niman mooryaana oo burcad ah oo diin la dirir ah dowlad la dirir maaha qabiil la dirir maaha waxay la dirirayaan diinta ayay la dirirayaan sababtoo ah waad garanaysaa soomaaliyey inay madax kartoon kusoo rideen inay wadaadadii masaajidka sunow dukada u kaada soo baxeen banaanka markuu yimidaa la toogtay war ilaahay baan idinku dhaariyey islaam yaa waxaasu maxaa islaam waa shaydaan anigu sidooda waa gaalo waxma dhihi karo reerhiiga waxaan u sheegayaa baaqaan u sheegayaa amaraan u sheegayaa reer hiiraan inay diyaargaroobaan qaabkii militarin usoo wadnaa barta aan tilmaami doono ayaa dagaal ka soco doona haddii alleed ma laga maamuli doonaa waxaan idiin sheegayaa marka xildhibaanada wasiirada saraakiisha sare oo reer hiiraan xamar waa magaalo madaxtii muqdisho wey waa inay iska soo xaadiriyaan barta aan calaamadi doono haddii ilaah yidhaah ninkii laga waayo siyaasiyiinta weeye reer hiiraan siyaasiyiinta reer hiiraan weeye waxaa dhibkaa wada shacbiga reer hiiraan way isku xiran yahay wuxuu leeyahay boqorro ugaasi uu leeyahay wabarro uu leeyahay odayaal dhaqameed uu leeyahay golo dhaqana uu leeyahay waxaa weeye siyaasiyiinta waa nimanka hadda aan la hadlaa siyaasiyiinta mar labaadaan la hadlayaa waxaan u sheegayaa madaxweynaha ra-iisal wasaaraha dowladda fulinta nin heer hiiraana ayada oon hiiraan la xurayn inaan xafiis lagu qaabilin oo waa madaxaan la dhihin sababta waxaa weeye waxaan kala baxsanayn kuwa ku soo duulay hiiraan oo dadka ku wayana wasiiray ku leeyihiin muxuu ahaa dowladda gobolkay ka soo galeen xildhibaanay ku leeyihiin inta laga kala baxa waxaan kaa codsanayaa madaxweynaha sheekh feli sheekh axmed inuu ilaah hiiraan aada shaqatada dalkiina xureeya inuu yidhaah aan ka codsanayaa uuna mas-uuliyad hiiraan ka socota ayadoon dalka hiiraan aan la xureyn inaan lagu qaabilin ya madaxtooyada wax reer hiiraana sababtoo ah ma kala baxsana ayadoona hiiraan la tegin oon madaxdu imaan oo dadkii dalka loo doortay oo magaca hiiraan ku heray qaymaynta waa in ay tagaan hiiraan madaxweyne waa inuu amrada ka codsanaya inuu amro ou aadayaa ka codsanaya ounan qaymayn waa mid aada u qorshayso weeye mid aada u qorshayso weeye dowladdu waa ka qorshaysay shacabku waa ka qorsheeyey walaasha dhanka waa ka qorsheeyeen waa midkaan midkiin midkaan ku sifayn lahayn weeye midkaan ku sifayn lahayn weeye hadda ka horna khilaafka ka jira xildhibaanada iyo golaha wasiirada iyo xalar waxaa ka jira unbaa yani waxaa sababay ee shacabku ma sabayn ayagana hadda baaqaasaan u jeediyey weliba waa ka codsanayaa inaan aadu xanaanta maaha madaxdu waa xanaaqdaa la yidhi aniga sayeelkooda hadday xanaaqaan hal gulan iga hal hal caan iga daadi maayaan waxaan codsanayaa dowladdaa ka codsana inay u dilaan hiiraan madaxdiisa oo ilaahay xoreeye berri ka maalin wasiirkii iyo xildhibaankii iyo sargaalkii aan ka qayb qaadan doorasho kama geli karo gabarna dooro ka heli maa guddoomiye degma ka heli maa ninka aan dagaalamin dagaalku maaha inuun ciidan ninku uu leeyahay dadku waa kala ciidan badan yahay waxaan unaha reer hiiraan aan ciidan badan lahayn aan ugunahay sidoo baa lagu qadarinayaa way ku wanaagsan yihiin kuwa ciidan yar leh kuwaan balahayn kuwa dhexdhexaad leh kuwa ciidan fara badan leh qalbiga maskaxda ayaa laga dagaalamaya iyo ciidankaba waxaan codsanayaa dowladda meel ku gaarka madaxweynaha sheekh shareef sheekh axmed inuu amro reer hiiraan ay ka baxaan muqdisho ciidanka lama rabo ciidanku waa ku jiraya iyo saraakiisha goobaha way ku jirayaan laakiin uu weeranaawga oo meel ku ilaaha inuu diro oo madaxweynaha shir ka dhigtaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu